Munaasabad lagu soo xirayay sanad dugsiyeedka labada kun iyo labaatan iyo seddexda labada kun iyo labaatan iyo afarta Kuleejka Iftiin deegaanka Kalabeer ee gobolka Bari ayaa lagu qabtay deegaankaasi. Munaasabadda waxaa ka qayb galay maamulka Iftiin College, macalimiin, waalidiin, dhalinyaro, arday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. maamulaha iftiin college maxamuud maxamed cabdi ayaa ka waramaya tirada ardada dhigata kuleejka iyo waxyaabaha la baro kusoo xiraynaa xafladii xiritaanka ku qabananaa xafladii xiritaanka ee dugsiga iftiin college ama koleejada iftiin een, oo runtii ah kuleej magaalada dhowaan laga furay Een, alxamdulilah rabbilcaalamiin kuleejka waxaa la furay een, sanadkii laba- labada kun iyo labaatan iyo kowdii ee, sideedii oktoobar Ee, markii ugu horreysay waxaa iskuulka lagu bilaabay labaatan arday oo ahaa arday laga soo aruuriyey deegaankeenna weliba miiga oo ah arday waxbarashada aan marka hore fursad u helin oo ka soo daahay waxbarashadii alxamdulilah rabbilcaalamiin waan ku guuleysanay Een, iskuulka oo ah iskuul ama kuleejka oo ah boarding chief iyo waxbarasho iyo cuntoba een, ardada u diyaariyey waxaa markii ugu horreysay qabanay labaatanka arday Ee, waxaa loo bilaabay qur-aanka iyo aas- waxbarashada asaasiga ah waxaa laga dhisay bayska Ee, sidoo kalena waxaa qur-aanka waxaa loo bilaabay qur-aanka Een, alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta ardayda dugsiga dhigataa ee, waa ardada indhiina ku aragtaan iyo weliba intaa iyo in kale oo badan oo ka maqan sagaashan iyo shan arday ayaa iskuulka maanta een, xafladda loo soo xirinaysana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo saddex laba kun iyo labaatan iyo afar ardadaasi waxay maanta kala dhigtaan heerarka ah ee, waxbarashada fasalka lixaad iyo fasalka shanaad ayaa ugu sarreeya oo maas- maanta fasalka toddobaad u baasay xubnihii ka qayb gala munaasabadda ayaa u mahadceliyey maamulka kuleejka iftiin waxa weeyaan waxaan leeyahay ma ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeye ilmaha haddeer lasoo istaajiyey halkaas ama inoo muuqda waxna ay hadleen waxna ay inoo ku aamusan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala horta marka ugu horreysa waxaa le ilaahay ha barakeeyo ilaahay sharaftooda iyo dadnimadooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda iyo dhaqankoodaba ilaahay ha ilaaliyo waalidiintan waxaan leeyahay saaka ilmahan waan u jeednaa Een, fays ahaan iyo hadda aqoon ahaan intaba waa u jeednaa ilmaha laydiin dhiibay oo aad kusoo tiriya tacabeelayseen inta gacantiina aad ku haysaan ilmahaas galabta haddii gacanta laydiin geli iskoolku intuu xiran yahay u dadaala maalinta loogu soo talagalayna iyagoo aan dibdhac lahayn kuleejku oo aan dibdhac lahayn ku talagala ku xisaabtama yoomka laydiin qabtiya saacadda laydiin qabta haddii ilaahayna gaarsiiyo ilmahaas keena kuleejkiisii waxaan u malaynayaa eh, borderka maalintaan raadinaynay meesha laga dhisayo Eh, dad baa lagula dagaalamay waxyar geel baa noo daaqaya war meeshaan gabantaa buurahaas daaqsa geela laakiin meeshaan gabantaa dad baa wax ku barayeen aynu isla ogolaano way ogolaadeen miraheediina waa u jeedaan galabta Eh, meeshaas waxaa yaala eh, ma- eh, waxbarasho maadi iyo quraan iyo jiif iyo cuno iyo caafimaad intuba waa taallaa kuleejka iftiin ee deegaanka kalabeer ayaa ka mid ah kuleejyada ku yaala deegaankaasi kaasi oo qayb ka qaata horumarinta iyo soo saarista waxbarashada ardayda